wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay dood wadaag looga hadlayay wadaxaajoodyada siyaasadda iyo awoodaha hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka qayb galay kulanka doodwadaaga ah qeybaha kala duwan ee bulshada kismaayo cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi oo ah kusimaha agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka doodwadaaga ah iyo jiheynta iyo awoodaha iyo astaamaynta awoodaha hay-adaha dowliga ah maadaama laga hadlayay arrintan arrin muhiim ayay noo ahayd runtii in la astaameeyo awoodaha dowliga waxay horseed u tahay wada shaqeynta iyo xasiloonida xeerarka kala duwan ee dowladda maxaa yeelay haddii heer walbo aysan garanaynin awoodda ay leedahay isku dhac siyaasadeed ayaa bilaabanaya xasiloonideeda meesha ayay ka baxaysaa marka si loo wada loo helo wada shaqayn wanaagsan xasilooni siyaasadeedna loo helo waa in astaameynta awoodaha hay-adaha dowliga la helo waana muhiim
intii ay socotay dood wadaagga mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa bulshada uga jawaabay su-aalo ku saabsan awood qeybsiga dhaqaalaha iyo dastuurka waxaa aada ugu celceliseen tim banelka in dhaqaalaha iyo ammaanka yihiin laba faktor oo wax kasta oo horumar oo dalka ka dhici kara maxaan ku rahday dhibaato ku ah saas darteed maxaa looga bilaabi lahaya dhaqaalaha iyo ammaanka in la xaliyo badana waa iga badbadatay marka waxaan rabaa in aan ogaado maxaa ka hortaagan dhammaystirka dastuurka
qodobka shanaad dowladda federaalka wuxuu siinayaa dejinta siyaasadda xeerarka halbeegyada iyo korjoogteynta maamul goboleedyadana sidoo kale taasoo kale uu siinayaa awood midaa lamid ah marka maxaa lagu kala xalinahayaa labadaa awoodood oo isku midka ah na weydiisay su-aasha cabdishakuur isku jawaabbay noqonayaan waxaa dastuurka hor taagan waa burburka dalka ku dhacay siyaasiyan kalsoonida luntay sida loo kala qaybsamay qabyaalada meeshay gaartay waddankiiyo kala googo-ayo qaarkood ahayn soomaaliya kama tirsanin tan dhaqaalaha waxaan u malaynayaa annaga hadda magaalada kismaayo aan ku noolnahay gobolkan weliba jubbada hoose meesha ugu kheyraadka badan waay haddana waa ugu baahi badan tahay hadda waqtigan la joogo wax beerihii ma soo go-aan oo lama fasho dhaqaalihii kaleeto xoolihii kalluunkii ma lahan waxaasna waxaa keena burburkii ku dhacay waddanka hadday iskhilaafaan dastuurka dowlad goboleedka iyo dastuurka federaalka maxaa xal ah ama sideeba wuxu jira taas sida aan ku sheegnay waxyaabaha dowlad goboleedku ay gaarka u leeyihiin qodobkiisa koowaad hadaaye markaan akrinaynay waxaan sheegnay inay leeyihiin qodobka koowaad soo saarista iyo ku dhaqanka dastuur iyo shuruucu gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aan ka hor imaanayn dastuurka iyo shuruucda federaalka maxaa shardi looga dhigay ama lagu xiray oo aan ka hor imaanayn